gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxaan cumar carti oo u warantay raadiyo beerulo ayaa sheegtay in haweenka gobolka ay la kulmaan tacadiyo ay ka mid yihiin gudniinka fircoonigii kufsiga islamarkaana loo baahan yahay in la joojiyo tacadiyada ka dhanka haweenka gaar ahaan gabdhaha
waxa waaye waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka horta loo geysto haweenka tacadiyada ka dhanka ah waxaa kamid a in gabdhihii kufsi loo geysto waxaa kamida gabdhaha in loo geysto gudniinkii fircooniga ahaa oo aan rabno in aan maaragtay suulino haduu ilaah yiraahdo tacdiyada haweenka loo geysanayo waxaan dhihi lahayn ragga gabdhaha walaalahooda ama hooyooyinkooda ama la dhashay ama qabo ama dhalay in ay ka joojiyaan tacdiyada ay ku wadaan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahayn gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhihiinii wayna idin dhaleen wayna idiin dhexeen waana dhasheen meel ay idinkaga harayaan malahan ragga horta waa rag qiimo badan ragga waa raggeenii ma wada xumo waxaa jiro mid mid xun wuu ku dhex jiraa lagama waynaayo haweenka way ku jiraan qaar xun waxaa haddana keenaya in haweenka loo geysto tacdiyo waxaa wadanka kusoo batay maandooriye way cunayaan dhalinyaradii ayagoo maskaxdoodii aan joogin ayay gabdhihii ay kufsanayaan ama ay ku falaad xumoonayaan marka ragga ragga culamaa jiro rag waxaa jiro sharaf leh ragga isku mid ma ahan waxaan ka codsanaynaa ragga amana qabo amana la dhashay amana dhalay qayb nagala noqdaa in gabdhaha aan la dhibaataynin marka waxaan dhihi lahayn ragow noo naxariista ilaaha idiin naxariisto gabdhaha waa gabdhihiinii wacyigelinta nagala qayb qaata waan garanaynaa ragga ma wada xumo inta xunna allaha soo hanuuniyey inta fiicanna garab ayaan ka sugaynaa insha allah tacaala farxaan cumar carti ayaa tilmaamtay in kuur haween ahaan ay bilaabi doonaan tababaro iyo wacyigelin ku saabsan sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka gobolka hiiraan
ka urur haween annaga waxaa naga nooga aadan dhinaceena inaan sameyno wacyigelin dhinac walba ah haddii ay noqon lahaayeen inaan ka wacyigelino dhinaca gudniinka fircooniga oo gabdhaha soomaaliyeed dhibaato ba-an ku haayo walow hadda aan isdhehayno xilligii hore jaahiliya waa laga baxay ummadda diinta islaamkay fahmeen gabdhaha sidii hore oo loo dhibaateyn jiray hadda looma dhibaateeyo xoogaa sidii hore way dhaantaa laakiin kama gaabsanayno tacdiwaa waxaan wadaynaa waxaan wadaynaa wacyigelinteeni aan weligeenba wadi jirnay waxaa kamida gabadha ayadoo yar oon guur gaarin in maaragtay guurkii ay iska guursato waxaa laga yaabaa markaas gabadha iyadoo afar iyo toban sano jirto ama saddex iyo toban jirto in lay maqashay ninaa la guursadaa marka gabadhaas waxaa laga yaabaa inay xagga dhalmada dhib uga imaato xagga dhaqanka uu dhib uga imaado xagga maaragtay xataa uu yimaado gurigaas furiinka waxa badiyey waxaa la dhihi karaa maanta waa gabdhaha yaraanta la iskaga guursado oo aan markaas maskaxdooda aysan buuxin reerkii iyo ninkii iyo sida loo dhaqayana aanan aqoonin reerkaas marka waxaan dhihi karnaa waxaa ku imaanayo burbur xoog leh marka waxaan rabnaa ka urur haween ahaan annaga inaan wadno maadaama sanadkii horeeto uu waxaana kala celiyey cudurkii dilaaga ahaa coronaviruska ahaa sanadkaa mid qeyrqaba allaha nooga dhigo haddii ay noqon lahayd dhinaca qoyskooda dhinac walba waxaan rabnaa inaa haweenka ku dhaqan gobolka hiiraan maadaama sanadka hore xoogaa maaragtay iska adduunka kala xirnaa sanadkana aslena ilaahay mid qeyr qabo hanooga dhigo cuduradan iyo dhibaatadan jiran dhinac ilaah hanaga mariyo marka waxaan leenahay sanadkan labada kun koo iyo labaatanka mid qeyr qabo mid aan dib u soo celino haweenkii iyo shaqooyinkai aan hayna hadduu ilaah yiraahdo kuwa magaalada beledweyne jooga iskaba dhaaf waxaan rabaa gabdhaha degmooyinka iyo tuulooyinka hiiraan hoos tago in aan waxbarasho beriya gaarsiino waana kala hadla qolooyinkan internationaalka ah in ay naga sabood gareeyaan garab naga siiyaan waayo gabadha baadiyaha joogto markay soo doonanaysa magaalada cusbada caanaha caleenta sokorta waxay sameeyaan way soo guntaan mid walba waxbay kasoo qeybbay kusoo guntaan magaalada loosoo doonaa laakiin haddii af soomaali taqaano way soo qoran lahayd caleenaan rabaa sokoraan rabaa masagaan rabaa caanaan rabaa way soo kala xiran lahayd waxaan rabnaa marka inuu degmo tuulo gobol meel walba haweenka joogo waxbarasho beri ah inaan u sameyn hadduu ilaah yiraahdo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxaan cumar cagta ayaa waalidiinta ku boorisay inay door ka qaataan sidii loo joojin lahaa gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo walaahi waxaan baaq u dirayaa intii dhib hore usoo gaaray inuu ilaahay u boogadhayo hadda kadibna ilaahay inuu ka qabto wixii shar oo kusoo socdo adduunkanna ilaahay laba maalin isku sii ma yeelin haweenka waxaan leeyahay sabra waa la helayaa waqtigiinii waa la helayaa sadkiinii qof walba oo bini aadan ahna ilaahay ha isku xiro qofka haweenka haddii ilaahay ku xiran tahay dhibaato dhan uma dhowaanayso marka waxaan leeyahay isku xirnaada xooggiina maala inaad horumar gaartiin ka shaqeeya inaad shaqo abuur samaysan kartiin isku daya in aad ka maarmi kartiin waxyaalaha qaar ama raggaan idin cunsuriyeyna ama raggaa idin dhibaateynayana isku daya insha allah walaahi waxaan ugu baaqayaa waalidiinta inay ilaahay ku xirnaadaan sunnada nabigeena caleyhi salaatu wasalaamna ay raacaan wixii fircoon uu ku halaagmay na aysan daba kicin waxaan leeyahay wuxuu ilaahay idin faro uun ku shaqaystay hadduu ilaah yiraa